xiriir wanaagsan. Marmar waxaa la dareemi karaa inay wanaagsan tahay in lala hadlo qof kale oo aqoon dheeraada u leh xaaladda dhallinyarada iyo khamriga. Waa kuwan qaar ka mid ah ururada aad la xiriiri karto. Hay'adda Adeegga Bulshada Socialtjenesten Halkaa waxaa ka shaqeeya shaqaalaha bulshada oo waayo-aragnimo u leh inay dhallinyarada iyo waalidka kala hadlaan arrimo nooc kasta leh. Macluumaadka xiriirka waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee degmadaada. Bariis Fogsen Telefoon eber todobo, tadawatan iyo kow, shan eber, shan eber, shan eber. Bariis waxay qaabilaan taleefoonka ka yimaada dadka waaweyn ee u baahan talo iyo cid ay kala hadlaan xaaladda ilmahooda. Feereldaraa Telefonen eber labo, eber sideed, konton iyo labo, eber, eber, eber. Halkaa waxaa ka hawlgala shaqaale bartay culuumta bulshada iyo cilmi-nafsiyaqaano si ay kaala garab istaagaan oo kaaga caawimaan doorka waalidnimo. Elief Helsen Dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare waxay leeyihiin la-taliyayaal iyo kalkaalisooyin caafimaad oo aad talo iyo tusaale u raadsan karto. Web Bogag Internet wanaagsan. Informationsverige.se Halka waxaad ka akhrisan kartaa sida ay bulshada Sweden u shaqeyso. Tuenlushbaloren.se Bog internet oo ay ku leeyihiin talooyin iyo xaqiiqooyin ku saabsan khamriga iyo dhallinyarada. Buugyarahan waxaa soo saaray ururka IQ. Himiladeennu waxay tahay bulsho cabitaanada khamriyada laga helo raaxo, iyadoona laga taxadarayo caafimaadka si aanay cidna ugu waxyeeloobin.